فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa qodobada barnaamijka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay hirshabeelle oo elinta ceshan waayey xilli uu ku sugnaa qabriga korneyl ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo shabaabul mujaahidiin ay ku dileen hiiraan dhanka kalena qirtay in askar badan looga laaya dagaallo ka socda duleedka magaalada muqokori ee gobolka hiiraan doctor xanafi cabdi shiikh aadan wuxuu ka yidhi hadalka yuusuf dabageed barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysa doontaan korar ku yimid khasaaraha ciidanka dowladda federaalka ka soo gaaray dagaallo mar kale maanta ee ka dhacay duleedka magaalada muqokori ee wilaayada hiiraan dhaawacyo cusub oo la geeyey magaalada buulo barde gaari la rugmaday ciidankaasi ciidanka shabaabul mujaahidiin oo qarax la beegsaday fariisin ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen magaalada qoryooley faahfaahin ayaan sidoo kale caawa dhacdadaas idinkaga haynaa dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale caawa waxaan idinkuugu soo gudbi doonnaa kelimad cusub uu waaliga shabeellaha dhexe sheekh yuusuf kaba ku tukada ka jeediyey kulan ballaaran oo miir taqwa ku dhex maray wilaayada iyo odayaasha dhaqanka beesha abgaal barnaamijka ayaad caawa kelimadaasi cusub ku dhegaysa doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ku eedeeyey inuu samaysay guddi uu u magacaabay qaxootiga iyo barakacyaasha machadka qurdhuba faraciisa magaalada kuunyabarow ee shabeellaha hoose oo soo saaray dufcadii sagaalaad ee ka qalinjebisay machadkaas warbixin ku saabsan munaasabad ballaaran oo maanta ka dhacday magaalada kuunyabarow shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ahna lagu bixiyey ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan waa habeennimo khamiis ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay tahay afarlabaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa koob iyo labaatanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka aynu soo qabanno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka waxaa dhegaystayaal faahfaahin dheeraad ah laga helayaa khasaaro maantay ciidanka dowladda federaalka ku gaaray dagaallo adag oo iyaga iyo ciidanka shabaabul mujaahidiin ku dhex maray qaybo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan wararkii ugu dambeeyey laga helayo dagaallo maantay ka dhacaya duleedka magaalada muqokori waxa ay sheegayaan in ciidanka dowladda federaalka dagaalladaasi looga dilay saddex askari dhaawacuna wuxuu gaaray soddon iyo afar kale soddon iyo kow ka mid ah dagaalka ayay ku dhaawacmeen saddexda kaleetana gaari ayaa la rogmaday xilli ay dhaawac u sii wadeen isbitaalka buulo barde dagaalada culus ee ka socda bariga wilaayada hiiraan gaar ahaan duleedka magaalada muqokori waxa ay sababeen dhimashada boqolaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalk iyo dhaawaca intaas ka badan waxaa arrinkan aad uga qayladhaamiyey madaxda maamulka hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay hirshabeelle yuusuf dabageed oo ku sugnaa qabriga korneel ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo ay khaarijiyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa uu ceshan waayey ilinta yuusuf dabageed ayaa xilli oo halkaasi ka hadlayay wuxuu qirtay in askar badan looga dilay halkaasi wuxuuna yidhi dadka qaar ma malaysan karaan haddii aan sheegno tirada halkaasi noogala dilay farabadnideeda awgeed hadalkan wuxuu sheegay xilli uu garabkiisa taagnaa fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga ayna wada dul taagnaayeen qabriga cabdiraxmaan xujaali oo ahaa taliyihii guutada lix iyo labaatanaad qaybta toddobiyo labaatanaad ee dowladda federaalka kaasoo ciidanka shabaabul mujaahidiin ay ku khaarijiyeen dagaalada ka socda hiiraan waa kan dabageed oo qirtay in askar badan laga laayay ninkaas dad badan badan badan badanaa la dhigtay saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay dadka qaarkiisna haddii hadda tiradooda loo sheego in in aaminin laga yaabo dagaalka gala dagaalka aad aad aad saqiranaysiin ha saqiranayn oo fiirsanaysiin war dagaalka yaan laysku fiirsana war say wax naga yihiin kaasi wuxuu ahaa yuusuf dabageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay hirshabeelle aqoon-yahan doctor xanafi cabdi sheekh aadan ayaan ka waraysanay hadalka dabageed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee, waxaa iiga baxay ee, wax badan oo aan ka digaynay oo ummadda aan u sheegaynay in maanta xeerada salkeedii lasoo taabtay wax wax magarada oo juhalo ah oo aqoon lahayn marka juhaladaasaa ummaddii maanta dabka ku shubtay dabkiina maanta wuxuu gaaray meesha ugu dambeysuu gaaray marka marka dabageed iyo fiqi iyo wax lamid ummadda hogaamiyaan meesha ay ku shubaanaa iyo caddaatay oo noo muuqato doctor xanafi eh, yuusuf dabageed maxaa ka ooyiyey kolley oohintu waa ismaqashiisay ana ila muuqato oo oohintu waxa weeye nin ku qaraabanaa oo magac ku raadinaa oo kursi ku raadinaa inuu iska keenkeeno oohinta wax weyna talaysa ma laha dabageed iyo sambalulshe waxay ku qaraabanaa waa dadka inay laayaan waaye oo dab ay ku shubaan waaye marka oohintoodu waxa weeye ummaddaasumbaa la iska gadaa mooyaane oohin dhaba maaha Ee, waxaase iiga muuqata meeshaas haddii qof danqasho leeyahay in maanta wax u haray aysan jirin oo dabkii la geliyey oo looga tagay oo lagu qaraabtay oo jago lagu noqday oo lagu noqday maaragta ee, in lagu qaato taliya nabad sugid iyo ee, madaxweyne ku-xigeen hirshabelle in lagu qaato in maanta wiilal soomaaliyeed ee maanta saa ku dhammaadaan oo maanta ee maanta wax ay hayaan adduun iyo aanqar aysan jirin oo meeshaa looga soo kala tago meydadkooda oo waxba aysan helin waxay tusinaysaa marka meesha ay ummadda ay geeyeen iyo meesha ay taalo war walaalayaalo waxa dagaalamayo waa gaalka maraykankaa gaalkaas maraykankaa difaacaysaana la socdaa kahar maanta waxaa la qaado waaye dadkii kale soomaali way qaateen walaalayaalow soomaaliyey waxgarado waa la qaatay maanta ee haddana waxaan ilaahay ka baryaa subxaana wa tacaala inta soo harta ee waxgaradka inay qaataan ee maanta ay ka baxaan dagaalkan ilaahay ay kula dagaalamayan war waxa meesha dagaalamayo cid ay ka qarsoonta ma laha waa maraykan waa ninka la yidhaahdo ee gaalo soo raacday waa ugandhees waa burundees waa turki waa etoobiyan fuusooyin ummadda la dhacayo iyo waxa dagaalamaya qof dhahay waayo war laa ilaaha illallah bisaan raba war dhul idinkama rabno war hanti idinkama rabno war xoolo idinkama rabno waxaan u soconaa kitaabkaas ilaahay inuu ku dhaqantaan bis adduun iyo aakhir inay janno ku heshaan ma waxaa ku helaysaan wanaag in dimuqraadiya aad ku dhaqantaan oo xasan gurguurta lacag idinku qaato oo dabageed waxayna ku- ku- xogeen ku noqdo oo sambaloolsha nabadsugid ku qaato war adduun iyo aakhira maanta waa kala badan tahay waa kala badan tahay maanta ummadda hala caymiyo waxay ku tusinaysaa meeshaas wax alla wixii wiil lahaa in meesha lagu baabi'iyey hadda laakiin waxay taagan tahay war soomaaliya oo dhan waa ogaatay dagaalkan waa dagaal diineed war walaalayaalo iskaga hara min fadlikum iskaga hara ka baxa waxaa ku jirtaan wallaahi aladii laa ilaaha khayruhu ninka maanta maraykan la safan ee maanta burundes la safan ee maanta ugandhes la safan ee maanta gaalo soo raacay ee laga yaaba maanta inuusan dukanaynin ee maanta laga yaaba inuu xalon jaad iyo sigaari macsi ku jiray wallaahi aladii laa ilaaha khayruhu inuusan shahiid ahayn soomaali waxaan u baaqaynaa wallaahi inaan cid dulmi aan ku taageeraynin waxaan ku ballannay in ilaahay kitaabkiisa kor laga dhigo waxaan ku ballannay in ummadda dulliga iyo isbaarada iyo fisqiga iyo ammaandarrada iyo gaalada duliisa aan ka qaadno waxaan ku ballannay in ilaahay subxaana wa tacaala adduunku lagu caabido aakhirana janno lagu gaaro marka waxaan u soo jeedinaa war xabaddu waxay ka socotaa xalane ugandheesaa lalaahayaa u na lalaahayaa maraykana ishaynaa war maxaa idinka idinku dhacay maxaa idinka haysto wariya dibka idinku shubin maalin kasta oohin iyo baro wax ma tarayso boqolaa dhimatay boqolaa dhaawacantay alaa- alaysa minkum rajulun rashiid war hal caqliga soo idinkuma jiro maanta miya war naga daaya nin dhihi kara ma lah miya waana aakhirka waxay u damaynaysaa inay jahanam idinku shubaan ayagana idinka cararaan ee hoteelada dibadda ay aadaan nin walba wuxuu wataa baabuur xabadda aan karaynin baabuurkaasuu ku cararayaa beriina wuxuu ka dhacayaa kambaalo ka caraya war xasan garguurtaa ka carara meeshaan war waxaa ku fashilmay ninkaa la yidhahdo meesha taagan ee fiqi la yidhahdo asaa ka cararay asaa wisil ka cararay asaa ka tagay asaa ku fashilmay arrimo guda iyo arrimo dibad iyo meel asaa ku fashilmay haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kaasi wuxuu ahaa doctor xanafi cabdi sheekh aadan فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad maqlaysaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid iminkana wararkii ugu dambeeyey ee caalamka dhegaystayaal ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kongo ayaa maxkamadda halkaasi ku taalo waxay ku xukuntay toban sano oo xarig ah maxkamadda dimuquraadiga ah ee koongada dimuquraadiga ayaa maalintii shalay toban sano oo xabsi adag ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ninka lagu magacaabo augustis matata kadib markii lagu eedeeyey ninkan inuu boobay xoolaha caam ah iyo dhaqaale guud oo dalka lahaa xukunka ay maxkamadda ku riday ra-iisul wasaaraha matata ayaa imaanaya muddo ay baaritaano ku socdeen ninkan islamarkiina lagu tuhmay inuu duufsaday lacag gaaraysa laba boqol afartan iyo toddoba milyan oo doolarka maraykanka ah islamarkaana loogu talagalay in lagu horumariyo beeraha ku yaala dalka kongo augustis matata ayaa ra-iisul wasaare ka ahaa koongada dimuquraadiga sannadihii u dhexeeyey labada kun labaiyo tobanka ilaa labada kun lix iyo tobankii xilligii uu dalkani madaxweyne ka ahaa joseph kabila matata ayaana xilligan koongada dimuquraadiga ka ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka dhanka kale magaalada london ee caasimadda ingiriiska ayaa maanta waxaa ka dhacay mudaharaadyo xooggan oo ay isku soo baxeen kumanaan dad ah oo dalbanayay inuu maamulka yuhuudda joojiyo gumaadka uu ka wado jiidda khaza dhanka kalena muujiyey siday uga soo horjeedaan kayaanka gumistaha banaanbaxayaashan ayaa sidoo kale dalbanayay in dowladda ingiriiska ay joojiso hubka ay ku daabulayso maamulka yuhuudda iyo gantaalada ay u dhoofinayso ee uu ku gumaadayo dadka marasta ah ee reer khaza sidoo kale magaalooyinka baarliin oo jarmalka ku taalo iyo madariid oo dhacda dalka sbain ayaa iyagana maanta martigeliyey dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeeday kayaanka gumaystaha dhanka kalena lagu taageerayay dadka muslimiinta ah ee reer falastiin ugu dambeyntii ku dhowaad soddon askari oo yukrain ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar duqeyn oo ka dhacay yukrain iyadoo madaxweynaha ruushka uu booqasho ku tegey gobolka kursig wararka ka imaanaya dalka yukrain ayaa sheegaya in ugu yaraan lix iyo toban askari oo yukrainiyiin ah lagu dilay in ka badan toban kalena lagu dhaawacay kadib markii gantaalo ay rideen ciidamada ruushka ay ku dhaceen goob uu ka socday tababar ciidan oo ku taala gobolka sumi ee dhacda waqooyi bari ee dalka yukrain duqeyntan ayaana dhacday iyadoo taliska ciidamada yukrain uu sheegay in taliyaha xerada la weeraray shaqada laga joojiyey lana bilaabay baaritaan ku saabsan dhacdada wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in weerarka lagu beegsaday xero ciidan oo muhiim ah oo ay isticmaalaan ciidamada gaarka ah ee yukrain waxaana loo adeegsaday gantaal iskandar ah oo si gaar ah loogu talagalay in lagu beegsado hadaf mucayan ah dhanka kale madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa booqasho lama filaan ah ku tegey gobolka kursig halkaas oo uu kula kulmay kusimaha baarasaabka gobolka iyo mas-uuliyiinta deegaanka putin ayaana kormeeray wasaaradda tamarta nukliyerka ee kursig iyo goob laga dhisayo xarun cusub ee kursig labo wuxuuna amray in la kordhiyo tirada kooxaha miina baarista si shacabka gobolkaasi si deg deg ah loogu celiyo guryahooda duqeyntan ayuuna ruushka qaaday iyadoo xalay saqdii dhexe ay ciidamada yukrain weerar xoogan kusoo qaadeen gobolo kala duwan oo ka tirsan ruushka moscow ayaana dhankeeda shaacisay inay soo riday ku dhowaad boqol iyo soddon diyaaradood oo laga soo tuuray dhanka yukrain
waa hagaag markaana dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa qarax maanta iyo ciidanka shabaab ulmujaahidiin ay la beegsadeen askarta dowladda federaalka fadhiisin ay ku lahaayeen magaalada qoryooley ee gobolkaas ugu yaraan waxaa la xaqiijiyey in hal askari lagu dilay saddex kaleetana dhaawacyo ayaa ka soo gaaray qaraxa سأبقى فخورا بإسلامي
barnaamijka dhow waxaa wareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan idaacadda islaamiga alfurqaanna wuu idinkaga imaanayaa waxaan goordhow idiin soo gudbinaynaa macadka qurduba faraciisa kuunye barow oo soo saaray dufcadii sagaalaad warbixin aan idinkaga daarnay ayaad goordhow maqli doontaan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan kelimad cusub oo uu jeediyey sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kaasi uu ka jeediyey kulan dhex maray wilaayada iyo odayaasha dhaqanka ee beesha abgaal بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه توفيق الله نوافجي أولا وحان أمهد علينا كل قانية إلها طمان إيا سدح سنة كدي بسوكا يكار أنكو قرابة أنكو إذن أديقي جرني amnigiina sugi jirnay dhaxdina idan heshiisiigi jirnay cadowaa nugu soo dhex kuray ilaa iyo haddaan inta u dhaxaysa waxaad ogtihiin inta aad soo marteen eh, ilaahay muga naga keenay mahaas adinkana idinku dhibtira wixii dhib ahaayood ku dhex jiri jirteen oo aad ogeydeen iyo wixii lasoo marayo ama dad qaraabaha hoos iska laaya iyo deris isdila iyo canug mooryaanaho qorigiisa un sharci oo ku shaqeeya uusan la arkin ninka rabadilaayo ilahay idinka soo dhex baxshay ee isu keenkan nuga noqda ilaahay kuma- uga mahad celina aniguna waxaan si gaara uga mahad celaa odayaasha intaan la eg Eh, meesha maxamed abgaal iyo wacbuurin abgaal labadaas beelood akhyaartan culimmadooda iyo waxgaradkooda iyo raggan nuqabadooda ah ee aan isleeyahay ayagoo mashquulaho adduunka waqtiga hadda waqtiga beeraha lagu jira tacabka odayna meeluu ka dhintou joogaa maahane meeluu ka tago maba joogaba waqtigan haddii la joogo nimankii mugga inta warkaaya maqlay na soo ajiibayo na soo karaameeyey ilaahay ha karaameeyo waana uga mahad haynaa ilaahayna jannadihiisu ka hagi meelaan ku sheekaysan karna ayadaa ah jannada hariskeed ciidanka mahan lagu aas aasay ilma adeerayaalo waa aragteen waxaad aragteen isu keen diray waxuu aragteen idin dhibaateeyey maxaa dhacay dad haddii la rabo inay si wax suubiyaan halka u weyn oy ku dayalahaayeen leel lama sii suubiyo waxaa idinku laydinku qaldaa hadda xasan gurgurta abgaal waaye iyo hebel abgaal waaye alla idinku qaldaa moogta waxaas moogta yaa qabiilkii waa qabiil jeceshin anigu idin aqaano waa qabiil jeceshin annagu dhulkan haddaan qabanno xoolihiinna iyo beerihiinna annagoo idinku faragelina weligeen maarata ina wax idinkugu tarna maaha annaga wax idinka dhaweyn maarata ya batroolka iyo dekada iyo eraboorka kulliga adinkaa iskale adinkaa ka shaqayhaya adinka iskale turugana u dhiibi mayno gaalina u dhiibi mayno hadda waxa- muxuu leeyahay shidaalka soomaaliya aan qodaho wira xaad ku leedaha la yidhi shanaan ku leedaha kuy ma tuugsiya magana allah maga ya ma magana allah shan doolar ma maqashay waxaas Ma- maxay tahay niman nimanan agoon yar gaaban dhama dhamayn agoon yar lix kunoo qoysi niman reer bayraq la yidhaahdo qabiila jufo waaye jufo reer bayraq la yidhaahdo arduqaa u ka dhashay waaye waxa eraboorkana haysta ee dekedan ayaga iskale majakuusigii shanta bu- shanta kun ahay ee ku noolaay aawey derbiyanay fadhaan ilmahooda qaajay u dhamaayaan waxaad ogtihiin shaqayba kar cadde maxaa lagu dilay Waxaa- gaalada waxay ku dishay dabada dabada uga hartay maxay uga hartay diintaada ka tag diintaada ka tag gaar anuka naguma bilaabin soomaaliyaan u dagaalamaynaa dalkan ballaaran u daaficaynaa kufriga soo diga diida leenahay duriyadana dib looma aasee kuwa dambean u dariiq falaynaa yaa yidhi shabaab maa yidhi sheekh axmed gabiyo baa yidhi oo fiirso war anuku jidkood yaan ku joognaahe ma nala- nala- nalayacaysiin mase waa nala qabsiisin kitaabka ilaahay kitaabkan ilaahay waa idiin dan haddaad dhimatiinna jannaad gelaysi haddaad nooshihiinna nabadda iyo khayrkaad ogeyaad gelaysin nin ilmahaaga ayaa gu- gurigaa kuu biila toban laba sana buruudiya yugunda iyo iyo shame- shameeday ninka gurigiisa loo biilay yaa waa idin kamid a yaa gurigiisa loo biila in wax lagala dhacanaha yaa wax loo siyaadsa dawla amnigay sugtaa amniguna sideeda idoon ilaahay xaggiisa laga sugin ma sugmi karo bataata dadku iyagoon ilaahay la heshiin ma heshii karaan ma heshii karaan waa oga- waa ogaateen waxaan rabaa marka allah idin barakeeye waxaan ku soo gebagabayyaa eh, kitaabkan ilaahay inaad aamintiin odayaalow meesha adinku aadiin meesha madax jiraa majo la- u laamanaa layidhi kitaabkan ilaahay intaanu hadday aaminto waa la soo waca waa laydin duqayhaa haye mhm. waa laydin xiraa xamar ma imaan kartid haye haddaad dukato xamar ma imaan kartid haddaad dukato waa ku xir haddii wal maska dhaafay salaada ya xamar imaamo kartid haddaad dukata ka warramo laa xawla walaa quwata ilaa billah war annaga fiiri maqaarkaa lagaa baxay meeqaana la lahay maqaarkaa lagaa siibaa maqaarkayga waa kana weli ugu yaalla mogta yaa xukuma adduunka sideedaba fircawn wuxuu yidhi lauqaticana aydiyakum waarjulakum min khilaafin walausalibanakum fi juduuci naqli haddaad diinta qaadateen waa idin jarjara siday diyaaro dadku u joogooyaan mark aan idin googoyahaw asay dhaheen laa dayra wax dhiba male googoyno dhib male innaa ilaa rabbina munqalibuun annaga ilaahay aan u naqayna ma rabno waxba naga dhibi mayso maalinkan hadda mahaan gobolka kusoo naqaay maalimaa laygu wareejiyey maalintii dambaan raadiyaha ka warramo yuusuf kabaala raadiyaha soo fadhiis asoo were bilyeeti wax u goosto wure filin dhammaado bilyeeti u goosto ma ma dhegeysi ma dhegeysi ama dhegeysi ya waxa u qabaa qofku moogta asaasha asoo wuxuu ku shaqeeyaa baaso ku shaqeeyaa moogta baarlamaanka dhammoo ladiin sheegaya iyo dowladda ladiin sheegaya gebigooda waa lacag wax looga shaqeeyo marka anigu weligay ee intaas sanan wahaldhulkoogan ka ahay waxaa igu wallahi billahi tallahi boqol dollar in saniga soo geli asaguna wuxuu yidhi hadday dhammaato waddanka la qabtay yaa oo filan dhammaaday buliyata u goosta cawada beriga yaa buliyatigeedu yaa ka warran beriga buliyati yuusuf kabaale buliyatigi buliyatigiisiyo keyga yaa roon kiisaa khatar ku jira kiisa hadda maalin dhoweed todobadi jufoo joogtay kabaal waa lama joogo todobadi jufoo joogtay maashilli jiraan noo dugla ah soo wacday waxay dhaheen adeer yuusufow hee ilmeyna yuusuf waa ku dheeray waa kana waa baxarow la garshay asaga muuse dalaweyne baawra iyo raacanay dhaheen allah idin soo aruursho anugu intaasay noogu dhammaatay haddii aaday baa la qabto meel kasta la qabto arrada buudka lagula tunta haye yaa xaadsaadna yeesha talakeena niri asagoo dhehe soo guura soo guura balse fiiri faulaa'ikum alkhaasiruun sooma soo guura wuu yidhi ma kabaala wacbuunan abgaala shan boqol oo qoys waaya meeshaas kaligeed degane ma shan boqol oo qoysaa xamar qaata waxuu rabaa inuu taxriyo uga ooda yidhaahdeen dadkaana qaxooto waaye dowladda daraaddeeda loo dhibaateeye oo ha ku badaraysto injiyo ku qaato wixii dhan lahoo dhow dhow kalena qor u dhibto rabaa waxaan idhi ha yeelinina soo guur ma udin ha meel ha aadina ii joogaan iri qofna laydinka taaba maayo towbaa laga rabaa ilmihii dhadhan lahu fasaadsan ha ii yimaadiino akhiiran nabad ma rabnaa nabad ma rabnaa adduun iyo aakhir ma rabnaa ilaahay wuxuu leeyahay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum dadka ilaahay rumeeyey walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dulmina aan ku dheehin shirki aan ku dheehin iimaankooda ulaa'ika lahum lamnu kuwaasaa amniga iskale kuwaasaa amni amni intaa laga helaa in tawxiidka la xaqiijiyo shirkina laga ilaasho ulaa'ika lahum اlamnu wahum mutaduun adduun iyo aakhira amnigeeda naarna waa ka nabadgelaya adduunkana waa ka nabadgelaya amni xum ilahay kitaabkiisa ma nagu filaya abgaalo waxaan idin leenahay marka fafiruu ila allah ilaahay xaggiisuu caraba kaasi wuxuu ahaa sheekh yuusuf shaciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo kelimad ka jeedinayay kulan ballaaran oo dhex maray beelweynta abgaal iyo wilaayada shabeellaha dhexe kaasoo ay ka soo qayb galeen in ka badan boqol oday dhaqameed oo ka kala socday degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan wilaayadaas سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag maxaadka qurduba faraciisa magaalada kunyibarow ayaa waxa uu soo saaray dufcadii sagaalaad ee ka qalinjebisay macadka warbixin ku saabsan munaasabad ballaaran oo maanta ka dhacday magaalada kunyibarow shahaadooyin iyo abaalmarin qaali ahna lagu bixiyey waxay noo soo jeedinaya oo ka qayb galay waryaheena mubaarak cumar أتى صبح تخرجنا أتى صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت شمس بهجتنا waa munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay dufcada sagaalaad ee ka qalin jibisay macadka qurduba ee diraasaadka islaamiga iyo culumta maamulka faraciisa magaalada kunyibaro ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa ka dhacday howlka weyn ee madrasada caynul islaam munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin macallimiin waalidiin odayaal dhaqan iyo ardayda macadka waxaana jebiga xafladda uu ahaa mid farxad u haraysay
تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت daahfurka xafladda kadib waxaa hadlay maamulaha macadka qurduba faraciisa kuunyimarow isagoo ka warbixiyey dufcaadka horey macadka ugu qalanjibiyey alxamdu lilaah allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinayaa haddii aan isdul taaga een macadkan ay ardada ka takharujayaan ee qurduba macluumaadkiisa iyo xaaladihiisa iyo xilligii la furay iyo wakhtiga wuxuu soo maray iyo ardadii ka baxday awal macadka waa horta macad oo hanaawi a musdawij ah culuumta sharciga iyo culuumta tajriibiga labadaba waa lagu bartaa macadka waxaa la lagu bilaabay markiisii hore siddeetan iyo laba arday saddex mustawo ayuuna ka koobnaa tamhiidiyada iyo mustawa alawal iyo mustawa thaani een dufacaadka ee macadka ka baxay markii la furay ilaa hadda midda u dambaysan joogno waa sagaal dufca een cadadka ardada ka baxday dufcada koobaad waxay baxday een kun afar boqol soddon iyo sagaalkii ilaa kun afar boqol iyo afartankii labaiyo labaatan arday ayay nahaayeen dufcada labaad soddon iyo kow arday bay ahaayeen waxayna ka baxeen kun afar boqol iyo afartankii ilaa kun afar boqol afartan iyo kowgii inta udhexaysa dufcadaa saddexaad labaiyo labaatan arday bay ahaayeen waxay macadku ka takharujeen iyagana kun afar boqol afartan iyo kowgii ilaa kun afar boqol afartan iyo labadii dufcada afraad toban iyo laba arday bay ahaayeen kun afar boqol afartan iyo labadii ilaa kun afar boqol afartan iyo saddexdii intuu dhexaysay macadka ka baxeen dufcada lixaad labaatan iyo afar arday bay ahaayeen waxay baxeen macadka ka takharujeen kun afar boqol afartan iyo saddexdii ilaa kun afar boqol afartan iyo afarkii dufcada toddobaad sideed arday bay ahaayeen waxay takharujeen kun afar boqol afartan iyo saddexdii ilaa kun afar boqol afartan iyo afarkii labada dufca way isku dhowaayeen dufcada sideedaad labiyo labaatan arday bay ahaayeen waxay ka takharujeen macadka kun afar boqol afartan iyo afarkii ilaa kun afar boqol afartan iyo shantii dufcada sagaalaad waa middan hadda aan u fadhina xafladeeda waa lix iyo toban arday oo waxaa weeye hadda kun afar boqol afartan iyo shan ilaa kun afar boqol afartan iyo lixdii ayay iyaga ka takharujayaan guud ahaan intaas wey waxaan u dardaarmayaa wakhtigaan haystaaya waalidiinta carruurta dhalay waxaan leeyahay awlaaddiinna waa ammaano qoortiina saaran ee xaqa idinku leeyihiin guta sidaad horey u gudanayseen فما أبهاك يا سعدي وأيام بها خضنا غمار الجهد لن تعد غمار sheekh cabdiraxiin muudi oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana mid ahaa kasoo qaybgalayaasha xafladda ayaa isagun waxa uu dhankiisa ka hadlay maraaxiisha uu soo maray macadka qurduba isagoona tilmaamay in maktabku sii ballaaran doono adeegyadii waxbarasho ee uu siinayo bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم آه، إلهكم أحسن سبحانه وتعالى آه، waxaan rabaa taariikh gaaban marka hore inaan ka hormaro oo macad qurto ah faraciisii ugu horeeyey waxaa laga furay walaaya banaadir alislaamiya ayaa laga furay labaatan sano taqriiban ka hor faraceeda ugu horeeyey caasimada soomaaliyeed magaalada muqdisho ayaa laga furay taa taariikhda hortaa la ogaado macadka qurduba ma aha macad mar dhow soo bilowday ma aha uma eh, walaayada galguduud alislaamiya ayaa ku xigtay intaa wixii ka dambeeyey walaayaadka islaamiga ayaa lagu faafiyey macaahid laga furay dhammaan walaayaadka islaamiga ayaa laga furay walaayadan maanta aan joogno eh, walaaya shabeelle sufla eh, macadka toban sano wax ka yar ayuu wuxuu ku soo gebagabeeyey eh, in maanta aan taagannahay dufcadii sagaalaad oo ka qalin jibinayso macadka dufcooyin tiro badanna way soo socdaan toban sano wax ka yar haddii sagaal dufca lagu soo saaray waxaad dareemaysaa dadaalka walaayada shabeelle sufla ay ku bixisay eh, macadka iyo waxbarashada guud ahaaneed ayaad dareemaysaa uma maktabu tarbiya wa tacliim faqrigan maanta loo xil saaray oo islaamku koog yahay waxaan horey u ballan qaadnay in la xoojiyo waxbarashada islaamiga la xoojiyo culuumta sharciga iyo culuumta tajriibiga waxa keliyaan rabaa inaan raaciyo aada ogaataan culuumtan maanta eh, wiilkuu sharxayo culummada ay ka sheekeynayeen waa culuum rag culummo oo muslimiin ah ay alifeen weeyaan hadduu ahaan lahaay cilmiga axyaaga ama biology wax loo yaqaano caafimaadka iyo wixii ku saabsan insaanka bashariga iyo eh, maxaa la yidhaahdaa eh, dhirta iyo deegaanka ku saabsan iyo cilmigan maanta tiknolojiyada la gaarayba intaasoo dhan rag culummo ah oo muslimiin ah ayaa iska lahaa oo gaaladu ma lahayn biidni illaahi tacaala annagana waxaan ballan qaadaynaa intii tabarteena ah in siday culummada ku taliyeen uu cilmigii uusan u noqonin mid oo theory ah uu baraatika u gudbo ama nadari inuusan noqonin oo camali uu noqdo ayaan rajaynaynaa sheekh xasan aadan oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay fawaa'idda ay leedahay waxbarashada isagoon dardaaran u jeediyey waalidiinta iyo ardayda xigmad carbeed baa waxay tidhaahdaa alficlu ablaqu min alqowli waxaa markii si ficila loo soo bandhigo oo ficil lagu guto iyo markii war lagu sheeg sheego waa farag waa kala duwan yihin cilmigii waa noola caddeeyey waa takharuj maaragtay qurduba macadkaa sare ka baxay aqoonta sii wadanayo cilmihiinaan loo caddeeyey wixii la barta walidaalika aan ku celinayaayo ficilkaa la sameeyey wuxuu ka qota dheer yahay oo iska xeel dheer yahay alficlu ablaqu min alqowli macnaha xikmadu saasay leedahay marka jazaakum allahu khayr waxaan leeyahay ardada mid baan leeh waalidkii ardaduna kolley meeluu joogay wixii joogay wixii maqanba mid baan leeh mujtamac oo dhanna waa u wada dhahay waa noo wada yidhi baa la yidhaah waad noo wada tiri dhaha waad noo wada tiri ardadii waxaan leeyahay ayagaan ku hormarayaa ayagaa awal maaragtay ah maaragtay ardooy cilmiga aad barateen ma dhowa cilmina weli ma dhowa wa fowqa kulli dii cilmin caliim ilaahay subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay fii suurati naxl yas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila weli cilmigu wuxuu rabaa wax la yidhaaho joogtayn xikmad soomaaliya waxay tidhaahdaa qofiyo qofka uu ka akhris badan yahay uu ka aqoon badan yahay arday iska fiiriya intaasaan idin leeyahay waa arday takharujta waalidkii ardadaas dhalay jazaahum allahu khayr aljazaa waxaan leeyahay waad aragtaan ardadiinna meeshay soo gaartay dadaalkiinna iyo juhdigiinna ay ku soo gaareen ardayga waxa wax u ah oo meesha soo gaarsiiyey waa waalidka waalidow markaa inaad weli tidhaahdo meesha la higsanayo iyo meesha loo socdo ma dhowo waalidiinta oy waxaan idin leeyahay carruurta ku dadaala akhlaaqdooda ku dadaala aayatiinkooda ku dadaala ogaada adinkay waxay idin yihiin kayd dhanka odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay xafladda qalinjibinta dufcada sagaalaad ee macadka qurduba waxaan ka mid ahaa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ahna suldaanka beesha ciroole ibraahim maxamed nuur suldaanka beesha daarood ee shabeellaha hoose cabdideeq iyo nabadoon cilmi oo ka mid ah waxgaradka wilaayada dhammaan waxaan leenahay hawsha aad u heelan tihiin oo u diyaarsan tihiin allah idinku garab galo ubad kastoo la soo saaro aabbihiis ayaa anfacaysaa iyo hooyadiisa marka waxaan leeyahay hooyadii aabba ku dadaala ubadkiina inaad gaarsiisaan hamiga meesha ku qoran ku dadaalaan leeyahay ardada maanta halkan lagu soo bandhigay ee qurdhuba ay soo bandhigtay ee dafcaddii sagaalaad ah waxaan leenahay maasha allah maasha allah iyagana waxaan leenahay dafcadan sagaalaad waxaad moodaa dafcooyinkii ka horreeyey inay wax badan oga nasiib badan tahay waxaa ka mid a inay maantay kuwii hore laga yaabo inay u safreen jaamacad islaamiya kii u baahday inuu gobol kale u aaday laakiin maantay waxaa ka ag furan jaamacaddii alqima ilaahay waxaan ku mahadinaynaa in mataqaana intaanoo muslimiin ah oo qof waliba maanta uu ka dhiidhinayo aan dhammaantiin albaabkaas uga soo wada galnay oon allah inaan ku wada mahadinno aan albaabkaas uga soo wada galnay ayaan ilaahay ku mahadinaya walaalayaal waaliga wilaaya islaamiya shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan oo goobjoog aha munaasabadda qalinjibinta ayaa markiisa lagu soo dhoweeyey manasada waxaana waaliga goobta ka jeediyey kelimad dardaaran u badnayd waxaan kale u mahadnaqayaa ardadii sabray ee dulqaatay ee waxbarashadooda dhammaystay ee mogta intaasoo mustawaad soo maray maantana waxa weeyaan xafladoodii qalinjibinta soo gaaray iyagana waxaa leenahay ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeyo sugnaansho allah ha idin siiyo kuwii ka soo dhalaalo iyo hadafkii loogu talagelay kuwii ka soo baxo allah ka dhigo waxbarashada waxay leedahay dulqaad ayay u baahan tahay dulqaad iyo sabar ayay u baahan tahay qofka mogtahay waqti dheer uu qaadanaya soo maa inta mustawaad tamhiid laga soo bilaabo ilaa mustawaad ku dambe intay ka soo gaarayaan ardadaasi soo sabar un baahnayo marka ardada dhammaystay ee imtixaanka laga qaaday ee guulaystay ilaahay subxana watacaala ha barakeeyo saasaa laga rabaa waxaan rabaa dhowr kelimood oo dardaaran ah inaan sahay ugu dhigo dhammaan dadka ka soo qaybgelay halkaani ee ugu horreeyaan ardada maanta xafladda loo khatimaayo ama daraasada soo dhammeeyey mana dhammaanin daraasadii waa u socotaay laakiin mustawaadkii iyo mugtahay qismigii ay ku aadanayeen ay dhiganayeen kusoo takharujay waxaana laga rabaa axibatii fillaah cilmiga iyo waxbarashada inay nafteenna wax ka bedelaan nafteen inay wax ka bedelaan shareecada islaamka waxa loo barnay maxay tahay in lagu dhaqmaa la rabaa oo nafteenna laga arko haddii nafteenna laga arki waayo ka warrama waxbarashada maxay noo tari akhlaaq iyo qiyam iyo waxaa la rabaa ummadda inaan ka bedelnaano caaisha radiallahu canha ayaa la weydiiyey nebiga sal lla alay wasalam dabeecadiisa iyo habdhaqankiisa la waraystay umuna caaisha maxay tidhi kaana khuluquhu alqur'aan habdhaqankiisa muxuu ahaa nebiga sal lla alay wasalam qur-aanka fiiri qur-aanka wax uu ka reebana wuu ka hari jiray waxa uu farana wuu la imaan jiray annagana saasaana laga rabaa waxbarashada iyo cilmiga sharciga aan baranayno waxaa la rabaa in isbeddelna lagu arko aqoon aan leeyahay waxbaan bartay akhlaaqdana xoogaa waxbaa ku jiro isma qabanaysa ogaada axibati fillah waxaa la rabaa marka jazaakum allahu khayran in mogtahay jaamacadda iyo meelaha waxbarashada in laga faa'iidaysto goobaha waxbarashada in laga faa'iidaysto lasoo buuxiyo dadka waxaa le meelaha iska taagaan carruurtiinana keensada waxbarashada ka faa'iidaysta waa fursad waa meel aamin ah iyo waxbarasho lasku meel ogo waxaan arki jirnay iyadoo mugtahay waxbarashada dilal dadka la dilaayo oo dhiiggooda la daadinaayo oo iskuulaadka hortooda dadka lagu dilaayo haddana waxbarashada ee socotaa laakiin jaday wax baran jireen maanta waxa weeyaan ilaahi subxana watacaala wuxuu noo suurageliyey amniga maanta haysanaa amnigaas marka aan ka faa'iidaysana waa nicam oo mugtahay qiyaamana la isweydiin doono intaas ayaan rabay inaan dhaho adaa wabilaahi towfiiq
فضلا شكرا له المنان
gabagabada xafladda ay ku qalin jebinayeen lix iyo tobanka arday oo toban ka mid ah gabdho yihiin halka inta soo harteen ay wiilal yihiin ayaa waxaa la abaalmariyey saddexda arday ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii ugu dambeeyey ee la qaaday kuwaasoo ka lahaa xabse yuunis axmed oo gashay kaalinta koowaad abaalmarinna uu heshay laabtoob iyo saddex simister oo lacag la'aan oo ay ku dhiganayso jaamacadda alkhima sihaan badar kaysan oo gashay kaalinta labaad abaalmarin ahaan uu heshay siddeetan dollar iyo laba simister oo lacag la'aan ah iyo xasan maxmuud jaamac isaguna helay konton dollar iyo hal simister oo lacag la'aan oo ku dhigan doona jaamacadda alkhima ee magaalada kunyibarow يزهو ويحمل في الورى فخرا بهيا لذيذ الوصل ينسي مر صبر وشهد الجهد قد أضحى شهيا وشهد الجهد قد waa ku dhahay magacayga xafsi yuunis axmed waxaad ka mid tahay ardayda een ka qalin jebinaysay macadka urduba farciisa kunyibarow bal ka waran shucuurkaaga ku aadan xafladaada aad iyo aad aa u faraxsanahay waa gartay ma jiraa wax kaalin aada gashay haa kaalinta koowaad aa galay waxaad rajaynaysaa mustaqbalka dhow inaan noqdo gawar waxbarashadii hore usii wadato iyo inaan noqdo ta horeyso waan ku dhawahay magacayga waa siaan badarkeed sane waxaad ka mid tahay ardayda ka taqarujay macadka qurduba farciisa kunyibarow bal ka waran saakay shucuurkaaga ku aadan xafladaada aad aan faraxsanahay farxaddeeda lama soo koobi karo ilaah uga mahadcelinaaya inaan qorduba ka qalan jabiyey macadka qorduba waa gartay bal ka waran adig ma jiraa wax kaalin aada gashay waxaa galay kaalinta labaad mustaqbalka dhow maxaad rajaynaysaa waxaan rajaynaya aniga inaan noqdo ta horeyso هنيئا فالتخرج في qurduba waa macad lagu barto diraasaadka islaamiga iyo culuumta maamulka waxaana uu faracyo ku leeyahay inta badan wilaayaadka islaamiga ee dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaana macadkan hirgelintiisa leh maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab وشهد الجهد قد أضحى شهيا
أنست بأهل هم إخوة رعوني qayba dambe barnaamijka dhow waxaa waraysiidayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa waxaa uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ku eedeeyey inuu samaystay guddi uu u magacaabay qaxootiga iyo barakacayaasha si uu lacag halkaasi uga sameeyo daahir amiin jeeso waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa waxa uu sheegay in xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka uu samaystay guddi uu u magacaabay qaxootiga iyo barakacayaasha isagoo ku eedeeyey inuu yahay guddi uu xamse lacag ka sameynayo wuxuu sheegay in dowladda federaalka uu isaga ka tirsan yahay waxba aysan u qaban barakacayaasha taas beddelkeedana ayba iyadu shacabka barakicin ku hayso waa kan jeesow oo weerar ku qaaday ra-iisul wasaaraha xamse cabdibare midna qaxootiga waaye midna waxaa waaye guddi hadda ra-isul wasaaraha uu sameeyey ujeeddada ugu weyn waxaa waaye laba milyan oo mashruuca oo loogu talagalay oo la rabo in la bacsado oo la cuno la rabo waay taan ka cararayni soo ma aha oo aan diidanayn soo ma aha wasaarad ama wax kale oo soo samaysta mashaariic ay wax ku cunaayiin inaan ka feejignaana soo maha ma qaxooti iyo barakacyaal midna wax looguma qaban maayo dowladdeenna iyadaa dadka barakaciyo hoyse maantadaan tana la joogo wasaaraddii warshadii muxuu ahay daawada dadkii deganaa la barakaciyo haya maxaa loo qabta dadkan waa la masabadinayaa bal wasaaraddii arrimaha gudaha iyo xafiiskii ra-iisul wasaaraha laba guddi oo ka socdo ayaa isduqaynaya oo isku haysta sharci kan ah oo hadda aan maantana hor yeelaa aa isku haysta kuwaalita xumo ka weyn taas ma jirto ra-iisul wasaaruhu waa inuu ka xishoodaa shacabka soomaaliyeed guddiga as magacaabay uu rabay inuu lacagtaas yar lagu cunone annagoo ma ogolin
qayba dambe barnaamijka dhow waxaa waraysiidayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay kan xubintii faa'iidada caafimaadka waxaa soo jeedinaya doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم xalaqadeena caaw waxaan ku qaadanaynaa malmalka ee malmalka waa nooc ka mid ah xabagta waxaana laga helaa geedo gaar ah waxaa afka qalaad lagu dhahaa miyir oo ah micnaheedu qaraar malmalka waa daawodhireed dunida laga isticmaali jiray boqolaal sano ka hor faa'iidooyinkii unoo leeyahay malmalka waxaa ka mid ah kow malmalku waa jeermis dile wuxuu malmalku leeyahay awood antibiotic ah oo jeermiska bakteriyada baabi'iso sidaas ayaana loogu isticmaalaa dhayidda nabaraha ku daaweynta caabugyada ku dhaca afka ilkaha iyo dhuunta sida cidhid xanuunka qumanka iyo wixii la mid ah labo malmalka wuxuu leeyahay awoodda dilidda goryaanada bani aadamka ku dhaco waxaana la siiyaa carruurta cunixumada hayso ee goryaanku uu ku kacsan yahay shubanka kuwa qaba iyo caloolmajiirka kuwa qaba waxaa kaloo la arkay in malmalka lagu daaweeyo laba cudur oo halis ah oo ay keenaan goryaano loo kala yaqaano jistosomiasis iyo fascioliasis saddex malmalka waxaa lagu joojiyaa qufa khaasatan kan wata reeraxyada iyo cuncunka dhuunta ku dhaca ee kuna badan carruurta inta badan waana qufa la xiriiro dhuunta oo aan ahayn midka ka yimaada cilladaha sambabka ku dhaca ama neefmareenka qaybtiisa hoose afar malmalka waxaa kaloo loo adeegsadaa inuu soo dedejiyo caadada khaasatan marka haweenka qaar ay ku xanuunsadaan caadada ama ay ku xiranto ama ay ka soo daahdo shan maalmalka waxaa loo adeegsadaa xanuunada caloolmajiirka keeno sida mindheer xanuunka keliya xanuunka iyo tubooyinka ugxansidayaasha oo xanuuna lix malmalka waxaa loo adeegsan karaa ku daaweynta qaniinyada masaska iyo in lagu qiiqiyo guryaha si looga soo saaro masaska iyo wixii la mid ah toddobo malmalka waxaa lagu daaweeya ama lagu yareeya nabarada gaaska uu ka sameeyo caloosha sababtuna waa isagoo ku caawiya xuubka caloosha inuu soo saaro xab ka difaaca boogsamaysanka siddeed malmalka wuxuu u fiican yahay cudurka macaanka markii la baaray malmalka qaabka uu sonkorta u kontaroolayo waxaa la arkay inuu malmalka hoos u dhigo sonkorta uu beerka sameeyo isbarbardhig lagu sameeyey malmalka iyo daawada sonkorta loo isticmaalo oo loo yaqaano metformin waxaa la arkay inay ka waxtar badan tahay daawada boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxay marka cilmibaarayaasha soo jeediyeen inuu daaweynta malmalka uu fursad u noqon doono dadka qaba macaanka tybe two nooca loo yaqaano haddii lagu sameeyo cilmibaarisyo intaa dheer sagaal wuxuu u fiican yahay burooyinka cilmi baarisyo lagu sameeyey ee awoodda malmalka uu leeyahay ku daaweynta burooyinka kansarka waxaa la arkay inay waxtar u leedahay ku daaweyntaas weliba iyadoo la isbarbardhigay daawo kale oo kansarka loo qaato loo yaqaano cyclofosfamid laakiin weli waxaa la sheega cilmibaarsho dheeraad ah inay ku socdaan oo la rabo in intaas laga sii tayeeyo malmalka wuxuu u fiican yahay kalagoosyo xanuunka sida romatizamada riixda iyo waxyaalaha la midka ah wuxuu sidoo kale hoos u dhigaa dufanka dhiigga iyo kolesteroolka insha allahu tacaala isticmaalkiisa malmalka waxaa loo isticmaala siyaabo kala duwan sida cabitaan in laga samaysto in la ismariyo korka la mariyo in lagu luqluqdo in guryaha lagu uumiyo boomaatooyin ama kareem in laga samaysto iyo budo ahaan in loo isticmaalo inta baa loo isticmaali karaa wuxuu leeyahay marka waxyeelooyin waxaa lagula taliyaa hooyada uurka leh iyo hooyada nuujinaysa inay ka fogaato malmalka isticmaalkiisa maadaama lagu arkay inuu ilmaha soo ridayo dadka qaata daawooyinka sokorta qaba waxaa lagula taliya iyagana inaysan qaadan malmalka maadaama la arkay in sokorta ay aad u dhacayso haddii la isticmaalo malmalka waxay ka turjumaysaa marka inuu macaanka uu daawo u yahay taasaa marka laga fahmi karaa isticmaalkiisana waa inta aan sheegnay waana la isticmaali karaa uure iyo nuujin unbaa ka reeban aad iyo aad ayaa umahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan midlamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
السامي العظيم هو السامي